hay-adaha gargaarka ee dowladda kenya ayaa ka digay xaalado bini-aadinimo oo halis ah in ay ka dhacaan xuduudda ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya gaar ahaan magaalooyinka wajeer iyo mandheere halkaasi oo ay ka dhacayaan dagaalo dhanka qabaa'ilka ku salaysan dagaalkaasi oo u dhexeeya laba maleeshiya beelad ayaa la sheegay inuu sababay in ku dhowaad ilaa laba iyo toban ruux ay ku dhintaan dagaaladaas iyadoo sidoo kalena ay ku barakaceen dad ka badan ilaa kun qoys oo laba dhinac kala deganaa hay-adda laanqeybta cas ee dalka kenya ayaa soo saartay digniin ku aadan masiibo ka dhacda gobolka n f d ee dalka kenya iyadoo sheegtay in kumanaan dad ah ay ku barakaceen xeryaha barakacayaasha ee gobolkaasi tirada xarumaha barakacayaasha ayaa soo kordhaya maalin maalinta ka dambaysa waxaana sabab u ah dagaalada dhanka qabaa'ilka sidaasi waxaa yidhi sarkaal hay-adda nabad sugidda ka tirsan oo la hadlaya wakaaladda wararka ee xinwa waxaa sidoo kale uu sheegin goobaha qaar oo aysan ka jirin wax musqulaah ay sababi karaan cudurro ka dilaaca deegaanada dhanka gobollada waqooyi bari ee dalka kenya hay-adaha ayaa dhanka kale sheegaya in dowladda kenya looga baahan yahay inay dadaal dheeri ay u gasho sidii loo wax looga qaban lahaa ammaandarrada bahsan ee ka taagan gobolkaasi dhinaca kale ciidamada kenya ayaa waxa ay xidheen xuduudda u dhexeysa dalalka kenya iyo soomaaliya gaar ahaan dhinaca magaalooyinka beled xaawi iyo mandheera halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka taagneed xiisad u dhexaysa laba qabaa'il oo iska soo horjeeda wararka kale laga helayo dhinaca magaalada beled xaawo ayaa waxay sheegayaan in xirnaashaha xuduuddaasi ay saameyn ku yeelato socodka dadka iyo gaadiidka u kala gooshi jiray labada magaalo mandheere iyo beled xaawo oo dhinacyo badan oo uga horreeyaan xagga nolosha ay isaga tiirsanaan jireen axmed cumar saalixi idaacadda wada jir baar dheer